bisha hijrigu afar iyo tobankii bishii muxaram kun afar boqol koob iyo afartan aynu ku qabanay degmada laasgeel inaynu su-aalo ku weydiino inu majliskan kaga faa'idaysano sheekheena sheekh cabdullaahi xasan xaashi barbaraawi su-aasha koowaad waxay odhanaysaa waxay diintu ka qabtaa taraaraha ay dumarku samaystaan haddaan raaciyo su-aaltaa la xidhiidha laba su-aalood oo isi saaran aan ka yeelo iyo afartan baxa carruurta yareer loo sameeyo diintu maxay kale ka qabtaa sitaadka ay dumarku xilliyadan oo kale amba sideedaba ay tumtaan xaawiya faadmada waxaa loo yaqaano isaga sheekhaan kusoo dhaweynayaa falyatafadal sheekhu mashkuuran wa maajuura
alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi وصaxbih wslama tasliima kasiira ama bacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu marka koobaad waxaan u mahadnaqayaa allah subxaanaه wa tacaala islaamnimo inoogu nicmeeyey iimaano inagu sharfay allah subxaana wa tacaala inagu kulmiyey masaajidkan ka mid ah masaajidada ilaahay subxaana wa tacaala inagoo dhegaysanayna oo maqlayna ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa oo qur-aanka ah iyo xadiisyadii nabigeena caleyhi salaatu wasalaam laga soo tabiyey mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa sheekheena sheekh cabdirasaaq xuseen cali sheekh albani jazahu llahu khayra oo aada isugu soo kiin xilqaamay haddii aad tihiin reer laasgeel aan rajaynayana caawa cilmi iyo waano badanba inaad ka faa'iideen jazahu llahu khayra wabaaraka allahu fiihi baan leehay muxaadaraadka noocana iyo kulamadani aada bay u khayr badan yihiin cilmi baa lagu kala kororhsadaa qofku wuxuu yaqaanay baa la xusuusiyaa iimaanka ayaa ku siyaada alla kacabsiga ayaa kordha qofka hankiisa diineed hadday tahay xagga barashada iyo hadday tahay xagga camalfalka iyo dhaqanka iyo hadday tahay xagga dacwadda iyo gaadhsiinta iyo gudbinta ayaa fadhiyada noocani koray u qaadaan nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay haddii dad ay ku kulmaan guri ka mida guryaha ilaahay iyagoo isu sheegaya kitaabka ilaahay wax ku saabsan wada akhrisanaya isu akhrinaya inay malaa'igtu hareereyso xasiloonina xagga ilaahay ay kaga soo degto naxariisina ay daboosho ilaahayna subxaana wa tacaala malaa'igta u ammaano wada baleega addoomahaygaa fadhiya masaajidka iyo sida ay u xusayaan ee diinta ay u hadalhayaan afar abaalmarinoodo waaweyn weeye oo uu helayo qofka fadhiyadan oo kale kasoo qayb gala ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu caawa inugu daro kuwa ku guulaysta afartaa jaa-isadood abaalmarinood ee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay su-aaluhu kolley waa badan yihiin waxaanay ka turjumaan had iyo jeer aalo waaqica nolosha markaa jirta iyo xaaladda taagan oo waxaa culimada la weydiiya oo wax jira inta badan haddaan kusoo dhawaado waktigoo kooban awgi si koobanna aan uga jawaabo waxaan ka hormarinayaa jawaabta su-aasha u gaarka ah qofka muslimka ahi waa inuu noqdo qof qalbigiisu ilaahay uu ku xidhan yahay wax allaale iyo wuxuu samaynayo ee diin ku saabsanna ilaahay daraaddi uu samaynaya qofka muslimka ahi wuxuu isleeyahay ilaahay ugu dhowow oo janno ku gal naarna kaga badbaad ilaahayna wax kaga hel adduun ama aakhiro waa inuu noqdo waxay u caddahay inuu diinta islaamka ka mid yahay haddii kale qofku wuxuu ku dhacayaa tacab khasaar oo isagoo aada u dadaalay oo ishawlay ayaa waxaa dhici karta shaqada ayaa hawshaa u qabtay haddaanay waafaqsanayn shareecada ilaahay nebi maxamed uu ku soo dejiyey in camalkiisa dib loogu celiyo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa rad qofka sameeya camal aan waafaqsanayn shareecada xagga ilaahay iga timi laga aqbali maayo waa lagu celinayaa waa tacab khasaar waa qof qardo shaqaysta weeye waa laba arrimood oo qofka muslimkaa aada muhim ugu ah oo camalkiisa uu ku taabageli karo mid la aqbalo oo nafci adduunyo iyo aakhiro u yeeshana uu ku noqon karo waxaa taraaraha la yidhaahdo waxaan u fahamsanay inuu yahay duco ay dumarku dhigtaan marka shinkoodu u dhammaado ama waktigay islahaayeen malaa sidkii uu dhammaaday oo waad umulaysaan marka la gaadho ama loo dhowaado diintu diidi mayso xaaladaasoo kale gabadhu inay ilaahay barido ilaahay u ii fududee ilaahay baa subxaana wa tacaala wax fududeeya oo ilaahay baa inagu dhiirigeliyey inaynu ilaahay barino wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yidhi barya ducada waan idinka aqbali doonaaye laakiin ducadu waa cibaade eh qofkuu qaabku u ducaysanayo wuxuu doonaya ilaahi u weydiisanayo waa inuu kaga dayda nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam waxaan ku soo uruurinayaa gabadhu xaaladda iyo xaaladaha kaleba ilaahay waa baryi karta qofku markuu culays iyo dhib dareemayana waxay ka mid tahay xaaladaha ducada laga aqbalo aman yujiibu lmudara ida dacaa wayakshifu suu wayajcalukum khulafaa alard a ilaahun maca allah sadaqadna way bixin kartaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay wanaagga qofku uu sameeyaa inuu ka badbaadiyo ilaahay sababu uga dhigo inuu ka badbaado dhibaatooyinka iyo halisaha sanaa'icu lmacruuf taqii masaarica suu sidaasuu uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laakiin waxyaabaha kale weheliye raaca sida ilaahay cid aan ahayn in la baryo ama xaawo ha la baryo ama faadumo ha la baryo waa laba dumaroo wanaagsan bay ahaayeen oo aynu jecel lahay una ducaynayno laakiin ilaahay baynu baryaynaa iyaga baryi mayno markay noolaayeen waxaanay qaban kari jirinna markay dhinteen in la weydiistaa caqli daray noqonaysa diinteennana meelnaba kagama jirto qof dhintay in la baryo qof dhintay in loo duceeyo unbaa ku jirta markay naftu saa uga baxdo marka salaatuljanasa lagu tukanayo marka aaska la dhameeyo qabriga laga dareerayo mararka kale ee guud ahaan qof dhintay isagunbaa loo duceeya isaga waxba lama weydiisto waayo camalkiisu uu go-ay naftiisana waxba uma tari karo cid kalena waxba uma tari karo nebi maxamed baa inoo sheegay qofka markay naftu ka baxdo shaqadii iyo hawshii uu qaban jiray inay istaagtay innaguna waynu aragnaa miyaad aragteen qof dhintay oo hawlihii markuu noolaa u qaban jiray weli sii wada madaxweyne dhinto weli madaxweyne sidaa miyaad aragteen suldaan dhintay oo weli suldaano miyaad aragteen caaqil miyaad aragteen mid ganacsigiisii wata miyaad aragteen xoolihiisii baa la qaybsadaa waxaa dhacdaa xaaskiisii in la guursado ama la dumaalo soo maha hadduu adduunyada wax ka qaban karayo xoolihiisana lama qaybsadeen gurigiisii nin kale iskama soo huluusheen oo ooridiisii xaas kama dhigteen marka shaqadu adduunyada ka haya waa dhammaatay isagaa loo ducaynaya laakiin isaga waxba lama weydiisanayo waana sida caqliga saxdiina u dhigayo shareecadeennana ku taalla waxa kale oo khalada in la raaciyo ictiqaadaad kale waxyaabo kale oo dumarku ay aaminsan yihin sida cunto nooc gooniye in la kariyo beriis cad baa la karinayaa beriisku hadduu caddaado iyo hadduu casaado waa beriisoo waa la cunayaa un wax isagu uu soo kordhinayo midabkiisu ma jirto balaayana celin maayo midna keeni maayo waxtar kaloo uu leeyahayna ma jirto in la cuno lagu gaajo baxa mooyaane barakadiisu waa intaa inuu gaajada kaabiyo barako kalama laha markaa dumarku xaaladaha maray ku jiraan ilaahay ha baryaan tii sadaqad la baxaysa ha la baxdo laakiin dadka dhintay la baryayo waxaa la akrinaya ee qasaa'idka lagu sheegayo bahalkan durbaanka la idhaha la garaacayo waxaasoo dhami wax diinta ka mida maaha afartan baxa isaga laftiisa haddii ay ujeeddadu tahay uun in ilmaha yar ee afartan maalmood ay u dhammaadeen dadkii ka ag dhowaa laga farxiyo oo aan diin laga dhiganahayna caado un ay iska tahay caadaadka ka mid a caadooyinka waxaa asalo inay mubaax yihiin ay xalaal yihiin oo haddii caada ahaan un arrintaa loo samayna wax dhiba ma laha lakiin dee diintu may odhan afartan markay u dhammaadaan siyaaro u dhiga ama xus u dhiga diin ha ka dhigin caadanimada yaana dhaafin waxyaabaha kale khaldane raacana waa in laga ilaaliyo sida in la dhaha qof baa gardaadinaya kaa gardaadiya buu la nooc noqonayaa taasi waa baasaysigii ay shareecadu diiday qof baa la odhanaya hebel baa gardaadiyo sababtii sababtiisu u xumaaday ama qof baa laga barakaysanaya oo la odhanaya hebel baa gardaadiyo sababtaasu u wanaagsanaaday hebelkani qofka barakana uma keeni karo albarakatu min allah xumaan iyo dhibaatana isagu uma keeni karo wixii ku dhaca waa xagga ilaahay ka qoraa inuu tunka ku qaaday ama uu garbaha saarayna xaaladda waxba ka bedeli mayso marka waxyaabaha in laga reebo wey haddii waxyaabaha laga reebo oo arrintu ay iska noqoto caado uun weliba aan soo noqnoqonahayna sidaa lagu dhaafayo oo haddii sanad walba la soo celiyo ladha waa sanad guuradii taasi caaday noqonaysa iyo gaalaysu ekaysiin laakiin hal maruun haddii xaflad yar loo qabto carruurta laga farxiyo nacnac iyo xalwad iyo waxyaabaha salool iyo waxaa la iska siiyo oo intaa lagu dhaafo waxyaabaha kalena aan la raacin caadaadka waxaa asalo ah inay wax mubaaxa iska yihiin wallahu aclam
su-aalla saddex labaad baa inoo raacdo su-aasha la xidhiidha oo ah maxay diintu ka qabtaa waxaa loo yaqaano sitaadka
sitaadka waxaan u malaynayaa inuu yahay siyaaro ay dumarku dhigtaan iyo waxyaabo ay akhriyaan horta waxaan idiin sheegayaa waxaa la akriyo ee sitaadka la dhaha asalaam wuxuu ka soo jeedaa shiicada yeman markaanu tagnayna qolada shiicada yeman degan ee zaydiyada la yidhaahdo oo waxaa akhrisanaya oo qasaa'idka akhrinaya sitaadka la yidhaahdo ayaanu ugu tagnay waxaana ku jira baryo la baryaayo makhluuq ama qof bani aadamo mar hore dhintay xaawo oo la baryo faatima bintu rasuulillaahi oo la baryo iyo kuwo kale marka maaha wax diinteenna ka mid ah oo inagii nidhi qofku waa inuu ilaahay oo qura caabudo camalka wanaagsan uu sameeyo ilahay daraaddi waa inuu sameeyo waxa uu diin ka dhiganayana waa inuu shareecada u daba fadhiisto wax nebi maxamed uu ihi sameeya maaha dumarkii saxaabadu waxay sameeyeen maaha khayrka badnaa ee cilmiga badnaa waa wax shiicada iyo dadka aan hagaagsaneyn xaggooda ka yimi waa waxaa shirkigu uu ku jiro abaryo la bariyo ilaahay cid aan ahayn bidcadu ay ku jirta ee wakti go-aan ciid laga dhigtay ee lasoo celcelinaayo waxyaabahaasoo dhami maadaama ay ku jiraan wax saxa maa waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a waxaa laga yaaba dumarka inaanay qaar salaada tukan soo maa durbaan aad garaacdo iyo hees ama qasiida aad akhrida ama diin bay kuu noqonaysaa haddii tiirkii labaadee arkaanulislaam uu kaa maqan yahi qofka muslimka ah wixii loo diray waa inuu ku mashquulo oo waktigiisa uu ku bixiyo dadaalkiisa iyo tamartiisana uu isugu geeyo dumarku ilaahay diintiisa ha bartaan qur-aanka ha dhigtaan qur-aanka hadalkii ilaahay ha akhristaan isaga ayaa akhrintiisu ay cibaado tahy gabay uu qoftiriye haddaad akhrido ama soomaaliya ha noqdo ama carab ha noqdee dee wax ilaahay ku dhaweynaya noqon maayo oo qof gabay iska akhrisanayon gabayada hadraawi iyo xasangene iyo gaariye iyo ay tiriyeen dacar iyo haddaad akhrido oo aad tidhahdo waan ku cibaadaysanaya ka waran ustadadu kula yaabi maayaan oo af soomaali markuu yahay aduu waad ogoshay inaanu diin ahayne markuu carabi noqdaabuu diin noqonaya gabay waa gabay un diin maaha hadalka ilaahay oo qur-aanka akhrintiisa ayaa cibaado ah bal ka waran haddii waxyaabo khaldan oo shareecada khilaafsane ay ku jiraan saa baryo la baryaayo ilaahay subxana wa tacaala cid aan ahayn dumarku diinta ha bartaan ha ku camal falaan xijaabkii ilaahay ku waajibiye ha xidhaan oo ha is asturaan dacwadda iyo khayrka ha ka qayb qaataan waxaan horumarka adduunyo qayb ha ka noqdaan ee xalaasha ah waxaan adduunyada xalaashaan waxba kusoo kordhinahayn diintii nebi maxamed inooga dhintay in aan ka mid ahayn yaan wakti la yskaga luminin wallahu aclam
jasaaka allahu khayran khayra jazaa su-aasha su-aashayna xigtaa waxay odhanaysaa inuu imaamku duceeyo marka salaada laga baxo si ji si ijmaaciya maxay diintu ka qabtaa
waynu ku celcelinaynaa waanaynu sheegnaye cibaadada nebi maxamed unbaa calayhi salatu salaam lagaga dayanaya sidaynu u tukanaa nebi maxamed si u tukaday soo maaha biseynala qurux badnaatay baynu u tukanaa mise sidii nebi maxamed inaga soo gaadhay u tukaday siduu nebi maxamed u tukaday baa waajib nugaa inaynu utukano salluu kamaa ra'aytumuuni usalli nebi maxamed isaga ahaa imaamka ummadda oo salaada inta badan tukan jiray maruu maqan yaha ama u xanuunsanaya mooyaane intuu noolaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam salaada markuu ka baxo muxuu samayn jiray nabigu wuxuu akhrisan jiray adkaar astakfir اllah astakfir اllah astakfir اllah oo saddex jeer la idhaahdo saxaabadana wuxuu baray qof waliba inuu isagu akhristo subxaan allah oo saddex iyo soddon jeer la idhaahdo alxamdu lilah oo saddex iyo soddon jeera allahu akbar oo saddex iyo soddon jeera waa sagaashan marka la isu geeyo marka boqolaad laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir iyo ducooyin iyo adkaar kale oo nebigu akhrisan jiray saxaabadiisana uu baray oo kutubta xadiiska ku yaalla laakiin marnaba lama sheegin nebigu calayhi salaatu wasalaam in dadka kusoo jeesto inuu duco kor u qaadi jiray dadkuna aaminay ka daba odhan jireen salaada dabadeed dadkeennu waa kuwa yidhaahda waxaynu nahay shaaficiya soo maa xagga fiqiga iyo axkaamta marka la eego imaamkii weynaa shaafici maxamed ibnu idriis ayaa wuxuu yidhi ducada kor u qaadi maayo qofku inuu imaam dadka baraya yahay mooyaane markuu arka inay barteenna kor u qaadistii wuu joojinaya waayo qur-aankaa bay ku jirtaa qofku inuu ducada hoos u dhigto oo si ismiskiinina iyo isdullayna ilaahay u baryo saasoo kale dikriga iyo xuska ilaahay arrintu caqli maha dadka qaarkood baa wax odhanayaan maxaa hoos loogu dhigaya loo qarinaya loo kotorabaaninaya taasi waa adiga caqligaaga laakiin qur-aanku wuxuu leeyahay udkur rabbaka fii nafsika ilaahay markaad xusaysa adigu ismaqashii nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markii saxaabada qaarkood ay dikri kor u qaadeen iyadoo safar lagu jiro ayuha nnaas arbicuu calaa anfusikum dadow naftiina u tura fa inakum laa tadcuuna asama walaa haa'iba allah aad baryaysaan ee aada xusaysaan mid dhagaala maaha mid maqanna maaha marka ayaad maqashiinaysaa ma dadka ilaahay haddaad hoos u dhigto iyo haddaad kor u qaadaba uu ku maqlayaaye markanaad kor u qaadaysa ma dadkaad maqashiinaysa dadka inaad maqashiisa la dooni maayo sidaasuu ikhlaasku ku jiraa iyo cibaadadaadu ilaahay daraaddi inay noqoto oo ismaqashiinta iyo istusitaanka ka fog imaamu shaafici wuxu uhi markuu arko dadkii inay barteen ducadii hoos u dhigis buu bilaabaya waxaanu daliishaday aayadda ilaahay uu yihi walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtaqi bayna dalika sabiila asalaa ducadaa looga jeedaa buui ilaahay wuxuu yidhi ducadaada kor ha u qaadin ilaa aada gaadhsiisa heer dadka kale ay maqlayaan ilaa ilahay baad baryaysaa dadka baryi mayside hoosna ha u dhigin ilaa aad adiguba ismaqli weydo adiguun ismaqashi kor u qaadis iyo hoos u dhigis labadaa ha u dhaxayso oo mid aad adigu uun maqlayso oo dadka kalena aanay maqlahayn ducadaada ka dhig markaa sidaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yeelay ayaynu yeelaynaa manaha taas inaynu ducada diidanne ducada inagaa dhiiri gelina laakiin waxaynu leenahay siduu nebi maxamed u duceeyey unha loo duceeyey waayo nebi maxamed inaynu ku dayano calayhi salaatu wasalaam ayaa camalkeenu uu maqbuul ku noqonaya ilaahay miduu inaga aqbalo oo inaga ajir siiyo markaa nebi maxamed ducooyinka dadka uu baray buu imaamku akhrisanaya dadkana qof waliba wuu akhrisanaya saasi ayaa la yeelaya ducada iyo dikrigana waxaa asal u ah si aynu sheegnay qofku inuu hoos u dhigo oo isagu inuu ismaqashiiyo oo dadka kale aanu maqashin qur-aankaa sheegay xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa saasi sheegay dadkeenu ducada way jecel yihiin waana arrin fiican laakiin waxaynu leenahay aynu nebi maxamed ducadu waa cibaade nebi maxamedun calayhi salaatu wasalaam aynu kaga dayanno oo siduu u duceeyey siduu u ducaystay aynu u ducayno oo aynu u ducaysanno wallahu aclam
jazaaka allahu khayran khayra jazaa su-aasha afraad waxay odhanaysaa ninku markuu guri dhisto amba gaadhi cusub soo iibsado xoloma u qali karaa
waxay ku xidhan tahay taasi qasdiga iyo ujeeddada xoolaa qalistooda uu ka leeyay hadday ujeeddadu tahay uun nicmada ilaahay usoo korodhay inuu iskaga farxayo uu naftiisa iyo reerkiisa iyo asxaabtiisa iyo jaarkiisa uu casuumayo wax dhibaataa ma laho qofku markuu doono ayuu casuumad iska dhigan karaa laakiin hadday ujeeddadu tahay in waxa uu gowracayo uu jinka kaga laalushayo gaadhigaa cusub ama gurigaa cusuba u dhistay oo isleeya gowracaasi balaayada ha ka celiyo sidaa u aaminsan yahi u aaminsanya inuu jinka ka celinayo sixirka uu ka celinayo isha uu ka celinayo taasi ma aha mid shareecada kusoo aroortay gowraca laftiisu waa cibaado ilaahay daraaddii waa inuu noqdo oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu nacdalay qofka makhluuq wuxuu gowraca isagoo makhluuq ku weyneynaya ama wax kaga doonaya ama makhluuq isagoo ka baqanaya qofka wuxuu gowraca uu nacdalay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lacana allahu man dabaxa ligayr illah haddaad jin u gowracayso ama aad leedahay gowracani il buu iga difaacayaa ama sixir buu difaacayaa waxaas wax shareecada ku soo arooray ma aha haddii aada jin ku laaluushayso waa shirki haddii kalena waa bidaco waa camal aan shareecadiiyo diinta aan ka mid ahayn haddii qasdigaagu aanu casuumadun dhaafsiisnayn aada naftaada iyo reerkaaga iyo jaarkaaga iyo asxaabtaada iyo qaraabadaad u dhigayso taas iyadu wax dhibaataa ma laho dee marka la doono ayaa la samaysan karaa wallahu aclam
jazaaka allahu khayran khayra jazaa su-aasha shanaad waxay odhanaysaa inanta awgeed ma bixin karaa isagoo aabaheed jooga
inanta mar haddii aabaheed uu nool yahay isagaa weli u ah ilaahayna qur-aanka wuxuu ku sheegay ilmuhu inuu yahay hibe ilaahay uu siiyey waalidka gaar ahaan aabbaha wahabnaa lahu isxaaqa wayacquub nebi ibraahim ilahay maruu ka hadlayay saasuu yidhi isxaaq iyo yacquub baan u hibayno o aanu siinay marka mar hadduu aabaheed nool yahay aabaheedu yahay qof miyir qaba cid bixin kartaa ma jirta awowiya qof kala toona waxaa bixin kara un qofka isagu u wakiisho waa weliga ugu dhow cid laga horumarin karaana aana jirin aabbo ciduu isagu wakiishay mooyaane haddii cid kale ay bixiso isagu aan wakiilan guurkaasi ansixi maayo wallahu aclam
jazaaka allahu khayran khayra jazaa su-aashani sheekh waxay odhanaysaa baryahan dambe waxaa baraha bulshada kusoo fara badanaya dha- dhalinyarta iskuursataa inay soo dhigaan sawiradooda gaar ahaan dumarka ay guursadeen sawiradooda ta noocaasiya diinta maxay ka qabtaa
oo arrin ka turjumaysa hinaasa la-aan iyo dayuusnimo dayuuth waa kelimad carabi ah oo macnaheedu waxa weeyaan waa ninka dumarkiisa xumaanta aan uga bayn inay ragga iska dhex gashiyo inay iska dhex qaadiyo inay salaanta iyo iyadoon xijaabnayn inay arkaan iyo waxaasoo dhami aanay dhib ahayn caadiga ay leeyihiin nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka dayriyey qofka xaalkiisa uu sidaa yahay marka anigu gabadhan isagaa guursaday oo jawharaddaa ilaahay siiye waxay ahayd dee inuu ragga ka qarsado laakiin may ahayn inuu idhaahdo ilaa arkaay oo sawirkeediioo weliba dee ay u badan tahay inay waxna ismarmarisay oo ay isdhalaalaalisay isla markaa dee xijaabna aana xidhnayn inuu soo bandhiga wax ansaxaayo awalan waa quruxdii dumarka oo la muujinayo gabadhuna inay quruxooda muujiso ilaahay baa u diiday walaa yubdiina ziinatahuna quruxooda yaanay muujin buuhi ilaahay subxana watacaala sawirkuna sidiisaba inay baahi keento mooyaane mid diineed ama mid adduunye mooyaane in wax la wax nool in la sawiro rasuulku calayhi salatu salaam aada buu uga digay iyadoo marka horeba arrintu ay sidaa tahay dee ruux dumara la sawiro sawirkeediina lasoo banaankaa lasoo dhigo oo rag oo dhami ay daawanayaan waa dhaqan aan fiicnayn dhaqan islaamna ma aha xataa carab baynu sheeganaa dhaqan markaa carbeed oo hagaagsanna ma aha ninku dumarkiisa wuu asturtaa xaaskiisa iyo dumarkiisa kaleba ragga quruxooda uma soo bandhigo oo indhahooda uma fasaxo wallahu aclam
shukran jazaaka allahu khayran khayra jazaa su-aashan waxay odhanaysaa sidee loo daweyn karaa kala tagga ummadda iyo khilaafka
ummadda waxyaabaha kala kaxeeya khilaafka dhex dhiga ama reera ha noqoto ama jaarka ha noqoto ama qoyska qura ha noqoto ama ha noqoto dadka iyo dowladda waa macsiyada waa ilaahoo la caasiyo oo dadka ilaahay xuquuqdiisa iyo waajibaadkiisa dayaca ama wuxuu ilaahay uxa ka xaaraantimeeye sameeya waxyaabaha ilaahay uu ku ciqaabo waxaa ka mid ah in quluubtooda la kala fogeeyo khilaaf la dhex dhigo waaqraynaa baynahum alcadaawata walbaqdaa buuhi ilaahay ahlulkitaabku markii ay ilaahay caasiyeen waxaanu dhex dhignay nacaybshiye iyo colaad nebi maxamed wuxuu sheegay laba qof oo isjeclaa inay kala tagaan oo ay isnacaan oo iskhilaafaan waxaa sababaa inuu yahay dembi labadoodu ay sameeyeen ama midkood uu sameeyey daacada iyo khayrkii wanaaggu dadka wuu isu soo dhaweeyaa is-afgaranshu u dhex dhigaa macsiyaduna dadka way kala kaxaysaa ciqaabka ilaahay dadka caasiya uu ku ciqaabo ayay arrintaasi ka mid tahay wax kala daaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka markuu tukinaya wuxuu odhan jiray laa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum iskhilaafina hadduu midna hore isu soo taago midna dib isu taago oo safkii uu noqdo mid aan sinayn taasi waxay keenaysaa buu rasuulku odhan jiray ilahay inuu idinku ciqaabo quluubtiinu inay iskhilaafto maxaad u malaynaysaa dembi kaa ka weyn dawadu markaa waa maxay dadka diinunbaa midayn karta ilahay nebi maxamed isagoo la hadlaya wuxu uhi low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubihim dadka haddii xoolo la siiyo xooloma mideeyaan dadka waxyaaba isku khilaafaan baabay ka midta madaxtinimo iyo manaasib loo qaybiyena ma midayso waxaa dhulka yaallo dhan haddaad bixin leed quluubtooda isumaad keenteen baa nebi maxamed ilaahay uu ku yidhi walaakin allaha allafa bayna quluubihim ilaahay baa quluubtooda isu keenay ilaahay quluubtooda dadkii isnecbaayey col daahi go-ay ahaa ee carbeed gaar ahaan ansaar oo reer khasraj iyo reer aws oo muddo dheer dagaalamayay dadka kuwa isu jecel inay noqdaan maxaa sababay diintu ilaahay ku mideeyey ilaahay baa yihi wactasimuu bixabl illaahi jamiica walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaaa faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmati ikhwaana kuntum calaa shafaa xufrati min annaar faanqadakum allahu minha ilahay wuxuu yihi xusuusta nicmada ilaahay idin siiyey ilaahay baa subxaana wa tacaala walaala nicmadiisa sababteed walaala idinka dhigay waa maxay nicmada ilaahay uu ku walaaleeyey waa nicmat lislaam oo diinta oo la barto oo lagu camal falo oo mid waliba xaqa ilaahay uu gudo oo qof waliba qofka kale xaqiisa uu gudo oo qof waliba qofka kale dulmiga iyo gardaradiiyo xadgudubka mid af iyo mid adinba uu ka ilaaliyo taas ayaa lagu midoobi karaa quluub dadka isu keeni karta khilaafkana ummadda ka dhex saari karta ilaahay baynu weydiisanayna quluubteena xaqa inuu ku mideeyo khalkhal iyo khilaaf oo dhanna inuu inaga fogeeyo ilaahay baynu subxana wa tacaala weydiisanaynaa in uu inaga dhigo xaqa nebi maxamed ilaahay uu kusoo dejiyey kuwa isku afgarta oo isku maamulo qof lo naftiisa ku maamulo intuu u taliyo ku maamula ilaa halka u sarraysa la gaadhayo dad noloshoodu diintooda ay tahay ilaahay inaga dhigo wallahu aclam
jazaaka allahu khayran kole waxaynu ku dhownay gebagabadii su-aalaha laba su-aalood baa hadhay mid israacsan tahay su-aashan waxay odhanaysaa meherado kacay oo qofka kacay haddii la idhaahdo sixir baa kiciyey ta noocaasi maxay noqonaysa
sixirka horta waa wax jira oo xaqiiqo leh shayaadiinta xaggoodana ka yimaada sida ilaahay subxaana watacaala qur-aanka uu ku sheegay wamaa yucallimaani min axadi xataa yaquula inamaa naxnu fitnat falaa takfur qofka bartaa uu ku gaaloobayo kaku- ka ku camal falaa uu ku gaaloobayo ka yidhaahdo waxaa lay sixro uu noqonayo mid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu dayriyey oo nebi maxamed aada uga fogoo shaqaana isku lahayn oo dembi weyn ku dhacay hase ahaatee iyadoo sidaa uu yahay shirqool xagga shaydaanka maadaama uu yahay ilaahay wuxuu sheegay shirqoolka shaydaanku inuu yahay mid taag daran oo daciifa oo haddii qofka waajahaya uu yahay qof ilaahay keliyeeye qalbigiisu ilaahay uu ku xidhan yahay ilaahay subxaana wa tacaala ku xidhan ina kayda shayطaani kaana daciifa wuxuu ilaahay sheegay subxaana wa tacaala dadka wax sixrayaa sixirkooda siday doonaan wax uguma yeeli karaan dadka wixii ilaahay qofka u qadarunbaa ku dhacaya haddaanu ilaahay kuu qadarin ku qaban maayaba si kastoo la ysugu dayo in lagu sixro wa- wamaa hum bidaariina bihi min axadi ila biidni illah qofna kuma dhibi karaan ilaahay oo subxaana wa tacaala qadara mooyaane markaa sixirku ma aha inuu dadka quluubtooda uu ku weynaado wax aad ay uga baqayaan uu noqdo ilaa marka dambe uu isu rogo khuraafaad iyo khiyaaliyaad wax kastoo dhacayba la yidhaahdo sixir baa ka dambeeyey maxaa caddaynaya qofkan in la sixray haddii la arko astaamo iyo calaamadaha la yaqaan ee sixirku uu leeyahay ciddii aqoon le ay yaqaaneen qofka waa in la dabiibo un oo ilaahay kitaabkiisa lagu dabiibo iyadoon jinna waxba loo qalin faaliyana loo tegin sixirooli marka horeba sharku xaggiisa ka yimin aan loo tegin ilaahay hada- hadalkiisaasaa ka xoog badan waa in lagu akriyo o lagu dabiibo ilaahay baa ku shaafiyi doona weliba qofku waa inuu isagu dadaalo qur-aanka uu akhristo uu isku akhriyo uu ilaahay u baryo uu tala saaradkiisa iyo baryada ilaahay uu baryayo aada uu xoojiyo rajadana aada iyo aada uu xoojiyo laakiin iyadoo waxaaba aan lahayn wax calaamadoo tusinaya qofkaasi in la sixray in bulshada cudurkaa sixirka la idhaahdaa uu tashuush dhex geliyo ma aha oo qof walba waa la sixray qof waliba udha waa la sixray dad qof waliba uu shakiyo dadkii ay kala shakiyaan marka dambe dad colaade ay dhex marto waxaas waa wuxuu shaydaanku doonayo weeye ilaahay tala saaro shayaadiinta ilaahay ka magan gal ducooyinka la akhristo baro kuwa gelinka hore la akhristo kuwa habeenka ama gelinka dambe la akhristee nebigu calayhi salatu salaam akhrisan jiray kitaabka yar la dhahdo xisulmuslimka soo iibso akhriso macnahooda baro culimada duubtay waxa weeyaan saasoo kale dhegayso habeenkii markaad seexanayso aayatulkursida akhriso rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay i- ilaahay ci- cid uu soo diraa inay ilaalinayso qofka aayatulkursida akhrista markuu seexanayo shaydaanna aanu dhibahayn suurat likhlaas qul allahu axad qul acuudu birabbi lfalaq qul acuudu birabbi nnaas gelinka hore akhriso gelinka dambe akhriso habeenkii markaad sii seexanayso akhriso rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay wax shayaadiin iyo dadka la shaqaystaa toona inaanay ku dhibi doonin biidni illahi subxana wa tacaala marka tashuushkaa ah wax walba in la yidhaahdo sixir baa ka dambeeyey waa waxyaabo dadka marka dambe waala oo waddamo afrika ah mararka qaarkood aan akhriyey ama aan dhegaystay hadduu qof dhinto islaam miskiinada meel iska joogtay dilaana idhaahdaan taasaa sixirtay de qof baa iska dhintay ilmo yar baa dhimanaya nin baa dhimanaya islaamibaa nafta la isugu keeno meel ay galaan waaye wax hadduu dara meel ku dhacoree sixir baa ka dambeeyey wax sixir leedhaa unbaa dabada loo suray oo ay ka baqanayaan oo ay hadal hayaan oo wax walba ay leeyihin uu ka dambeeyey inagu dee dad muslimiin aynu ilaah baynu rumaysannahaye waxaasi inuu aada inoola weynaado ma aha ka hortag ahaana adkaartaas iyo ducooyinka aynu akhrisanno qofka uu ku dhacana qur-aanka ha lagu dabiibo waxaan caddayn loo hayna yaan dadka lagu tashuush gelinin khilaafna aan lagu dhex dhigin iyo fitno wallahu aclam
shukran jazaaka allahu khayran khayra jazaa su-aashana waxay odhanaysaa waa maxay xukunka biru waalideynku su-aal labaad baa raacda oo ah walaalkay oonu walaalanahay ayay jaray oy xidhiidhi waayey ina xeeri waayey diintu maxay ka qabtaa
waalidka in loo samafalaa oo si fiican loola dhaqmaa sida dhaqanka fiican uu keensanayo waa arrin waajiba weeye ilaahay xaqiisa markuu sheegay xaqa nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu la la xusan yahay wuxuu ku xigsiiyey xaqa waalidka waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalideyni ixsaana ilaahay wuxuu xukumay isagoo qura inaad caabudaan waxaa kaloo xukumay labada waalid inu samafashaan hadal fiican gacan fiican waxay dhibsanayaan oo laga ilaaliyo wanaagga ay ku faraan oo la maqlo in loo dhega nuglaado waa waajibku saaran weeye waalidka oo caaq lagu noqdo waalid caasi qofkuu noqdo ama ha weynaado ama ha yaraado qof waalidkii dagaalaya caayaya la dagaalamaya baahi ku eegaya oo wuxuu haye ka xisteeya oo aan siin ahayn wanaagga aan ka maqlahayn oon ka dhegaysanahayn caasi waalidnimadu dembiyada waaweyn bay ka mid tahy waxaanu nebigu ku daray saddex dembi oo uu sheegay in ilaahay qofka sameeyo ciqaabka uu adduunyada ugu soo dedejiyo marka laga yimaado ka ilaahay aakhiro uu ugu keydiyey waalidkaas saad ka yeesho ayuunbaa ubadkaagu adigana ay kaa yeeli doonaan qofku siduu u camal falunbaa loo abaalmaniyaa alasmaci nin sheekhoo weyn buu ahaa oo culimadii afka carabigana aadka u taqaanay baadiyaha miyigaan u baxay buu ihi sidaan uga soo usoo uriyay gabayadii iyo maahmaahihii carbeed waxaan ku soo baxay nin odayo weyn oo alaab aanu awrqaadi karin ay saaran tahay nin dhalinyaro xoogiina jeedal ama shaabugu la daba socdo u garaacayo deetana waxaan ku dhowr meelad ilaahay ka baqanahayn maxaad odayga weyn saa ugu gelaysaa wuxuu yidhi weliba ku darso oo waa aabbahay ninka aan sidaa u raray sidaa awrta ee weliba aan jeedalinaya aan karbaashaya laakiin waxba ha la yaabin buu ihi haakada kaana yasnacu biabiih waa wuxuu dhitaystay oo aabihii buu sidaa ula dhaqmi jiray tii unbaa isagana ku dhacday marka waalidka xaqiisu aad buu u wen yahay aad ha loo ilaaliyo dadkuna intay yaryariin ha lagu tarbiyadeeyo xaqa waalidku uu leeyahay iyo sida ilaahay u weyneeyey wallahu aclam su-aasha kale ku saabsan walaalkayba ay jaray dadka qaraabadaa ilaahay wuxuu amray inay isxidhiidhiyaan sifaadka munaafiqiinta ayuu ilaahay ku daray qaraabogoynta waxaanu ilaahay qaraabada u ballan qaaday cidda xidhiidhisa ilahay inuu xidhiidhinayo cidda goysana ilaahay subxana wa tacaala inuu goynayo qaraabo xidhiidhintu marka waa waajib qaraabada oo la gooyo salaanta laga goosto hadalka wanaagsan laga goosto oo la xidhiidhin waayaa waa dembi aada iyo aada u weyn waa dembiyada ilaahay subxaana watacaala ciqaabkooda qofka adduun iyo aakhiraba u ku tuso qaraabada xidhiidhinteeduna maaha abaalgud oo maaha hadday xidhiidhiyaan waan xidhiidhinaya hadday jaraanna waan jaraya laysa alwaasilu bilmukaafi buuhi nebigu qaraabo xidhiidhiyu maaha ka u abaalguda siday ka yeelaan ka yeelan laakina alwaasila aladii yasilu raximahu inqatacatu qaraabo xidhiidhyo waa ka qaraabadiisa xidhiidhinaya iyagu haba gooyaanbe markuu nin nebiga usoo cawday calayhi salaatu wasalaam ee uu yidhi dad baanu qaraabanahay waan xidhiidhiyaa way ijaraan wanaag baan kula dhaqmaa xumaan bay iigu jawaabaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sida aad sheegtay arrinku hadduu yahay waxa aad ka dhigan tahay mid raran afka ugu guraya waraabinaya iyaga ku xumaanaysa adigana hadday shirqool iyo dhibaato iyo hagardaamo kula daba socdaan ilahay baa kaa ilaalina walaa yazaalu macaka xaafidun min allah ilaahay baa cid ku ilaalisa kuu diraaya marka qaraabada aada iyo aada ha loo ilaaliyo oo xaqeeda waxa weeyaan ha la gudo ha laga soo baxo qaraabogoysnimadana aadaa looga digtoonaadaha looga fogaado wallahu aclam shukran jazaak allahu khayran khayran jazaa hal su-aalaan ku dari lahaa ay odhanaysaa oo gebagabada su-aashaan shan ku gebagabayna su-aalaha qaar waxay iska ahayn qaar fudud oo aan u baahnayn horena sheekhu uga jawaabay oan u baahnay in lagu celceliyo su-aashaan ku dari lahaa waxay tahay qof dhintay xoolaha loo qalaa bal maxay iyadu diintu ka qabtaa su-aashaasaan kusoo gebagabaynaynaa شيخ أنا أقصد إلي فليتفضل الشيخ مشكورا ومأجورا
qof dhintay xoolo la qalo horta isagu cuni maayo uu ka dhintayba isagu haddii markaa sadaqad loo bixinayo qofka dhintay sadaqad waa loo bixin karaa laakiin waa inaan dhimashadiisa lagu beegin oo magacyadan dee aynu naqaano aan loo bixin wax geeridiisa lala xidhiidhinayo oo magacyo gaaro loo bixiyo diinta inay ka mid tahay la aaminin waa inaanay noqon waa inaan la aaminin in wax la qalo mooyaane wax kaleo qofka aanay gaadhahayn sadaqada jaariyada ee waktigeedu uu dheeraanayo ee wax hal mar inta la cuno dhammaanaya ka fiicanba dee xataa sadaqad looga jeedo haddii qofka dhintay lagu weyneynayo ama isagaba loogu dhawaanayo wax lagaga doonayo sida xoolaha xabaalaha la dulgeeyo taasi waa gawricii shirkiga ahaa waa gawraca noocaasa ilaahay unbaa xaq u leh cid kale haddii loo leexiyo shirki baa gawracaasi uu noqonaya ilaahay salaadii iyo gawricuu meel wada mariye fasali rabbika wanxar ilaahay cidaan haddii loo tukado siday shirki u tahay iyo ilaahay cidaan haddii wax loo gawracana shirki ay u noqonaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu qof dhinto muu odhan jirin waxa la qalo ama fidaha loo bixiyo ama axana loo bixiyo ama qoriqaada loo bixiyo waxaan xataa cunto aanay baahi keenin sunnaha iyo dhaqanka islaamku wuxuu ahaa dadka laga dhintay geeridu ay ku dhacday in iyaga raashin bisi loo keeno imaamu shaafici wuxuu yihi ahlulcilmiga iyo dadkii khayrka qabee islaamka waxaanu ka soo gaadhnay in qofka geeridu ku dhacday isaga raashin loo keeno laakiin in isagii uu raashin sameeyo meeshii geeridu ay ka dhacday casuumada isu bedesho casuumada aroos oo kale oo hilibka keena halkaa maraqa geeya labeeniyada keena salarka halkaa geeya dawaa gurig dadkii ay geeridu ku dhacday ee loo turi lahaa ee iyaga maadaama geerida iyo murugadeedu ay mashquulinayso raashin bisi loo keeni lahaa ayaa iyagii lagu dul shirbaynayaayo casuumad lagu dul cunaya waxaasi dhaqan islaam ma aha sida imaamu shaafici raximah llahu tacaala uu sheegay saxaabaduna waxay yidhaahdeen in dadk meeshii geeridu ka dhacday la fadhiisto lagu soo ururo iyo in raashin la sameeyo dadkaasi ay sameeyaan waxaanu arki jirnay baroorta shareecadu diiday inay lamid tahay marka dadka ay geeridu ku dhacdo ha la tacsiyadeeyo iyaga qaraabada kale iyo jaarka iyo dadku iyaga raashin bisil ha u geeyaan laakiin iyaga yaan raashin loo doonan wixii ay daruura keento tusaale ahaan dee xabaashii meel cidlaa baa laga qodayaa magaalo baan ahayn dadku waxay cunaanba aanay ka helahayn haddii raashin ahaanun dee wax loo siinayo dhib ma laha laakiin waxaynu diidanay waa maxay oo waxaan caqiidada noqotay iyadoo baahiba aanay keenin oo qofki waddan kale uu ku dhintay halkan lagu qalqalayo yaa loo qalaya ma dadkii aasaya baa loo qalaya waddan kalaba lagu aaso ku dhintaybe oo wax caqiida ay dabada ka riixayso oo dadku ay aamineen inuu diinta ka mid yahay wax nebi maxamed iyo saxaabadiisa ay samayn jireenna ma aha qofka dhintaha loo duceeyo ilaahay loo baryo sadaqada haddaad u bixinayso sidaada ugu bixi laakiin waxyaabahaasi rasuulka iyo saxaabada midnaba aanay ka dhaxlin aynaan ka dhaxlin bal wixii laga dhaxlay khilaafsan oo kasoo horjeeda hala iska daayo baaraka allahu fiikum diintana inta sugnaatay aynu ku adkaano waxa la yaab leh wax qur-aanka ku cad bay dadku khilaafayaan hadda qur-aanku ku cadi way khilaafayaan soo aayado qur-aani may sheegin dumarku inay xijaab xidhaan gabadhii oo aayadaha suuratu nuur iyo suurat laxzaab iyo ku jirta si toosa u khilaafaysa ayaa waxaan diintaba kusoo aroorina ku adag oon laga furfurahayn waxyaabaha xadiista nebiga calayhi salaatu salaam ku cad bay dadku khilaafayaan waajibaad bay ka tegayaan wax adiladu ay u diido ay ka mamnuucdo bay samaynayaan oo qodobadii shareecada ku sugnaaday bay fududaysanayaan waxay culimadu u sheegayaan oo ay leeyiin war diintaba ka mid maaha ee ay ku daalinana way ku adegyiin dadku war waxaa kitaabka ilaah iyo sunnaha nebiga ku sugan ha lagu adkaado oo ha lagu dhego oo ha lagu dadaalo oo ha laysku dhiirigeliyo qofka sameeya ha lagu ammaano qofka ka taga ha laga waaniyo laakiin waxaan diintaba aan ka mid ahayn oo kitaabka ilaahay xadiiska nebiga midnaba aan ku xusnayn yaa wakti la yskaga qaadin tamarna aan lagu bixinin baaraka allahu fiikum jamiica wajazaakum allahu khayra وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا